بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم وbارك عlى نبيinا محمد وعlى آlه وصaحبه أجمaعين intaanan dersiga gelin ka hor in shaء allah waxaan bixinaynaa warqado ay ku qoran yihiin mafaatiix البحuur oo lix iyo tobankii baxri mafaatiixdooda ama furayaashooda ah si aan intaan buxuurta ku jirno warqadahaasna aada ugala socotaan baxar walba markii la marayo warqadan waxaa la ihaha ku qoran mafaatiixu buxuuri shicri alcarabi alcarabi lix iyo tobankii baxar masalan mid walba qeybta hore hadala laga dhigay baxrigaas ku saabsan qeybta dambena waa miisaankii ama waa tafaaciishii طawiilu lahu duna اlbuxuuri fadaa'ilu facuulu mafaaciilu facuulu mafaacilu لmdيd الشhعر عndي صفاaت فاaعiلاaت فاaعل فاaعiلاaت إن البسيط لديه يبسط الأmل مستفعل فاaعل مستفعل فاaعل بحور الشhعر وافrها جميل مفاaعلة مفاaعلة فعول كمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل رمل الأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات بحر سريع ما له ساحل مستفعل مستفعل فاعل منصرح فيه يضرب المثل مستفعل فاعلات مفتعل يا خفيفا خفت به الحركات فاعلات مستفعل فاعلات تعد المضارعات مفاعيل فاعلات اقتضب كما سألوا فاعلات مفتعل إن جثت الحركات مستفعل فاعلات عن المتقارب قال الخليل فعول فعول فعول فعول حركات المحدث تنتقل فعل فعل فعل فعل intaas maxaa ku dhan lix iyo tobanki macnaheedu waxa waa marka baxar walba miftaaxaas iyo furahaasuu leey ku soconaya hadda hal baxar aan qaadana soo maa baxrulmadiid marka halkan ka fiiriya limadiidi shicri cindii sifaatu muxuu yidhaahday faacilaatun faacilun faacilaatun meeqa jeer waa yaa saddex jeeraan noo qoran kitaabkana meequu noo sheegi doonaa afar jeer waxbaa jira marka afaruu ahaa asal waxbaa la xadfay saddexuu soo noqday marka saasaan ula soconay insha allah mafaatiixulbaxur warqadahan waa muhiim markii baxar walba la maraayo inaad waxa asalku ah ama mafaatiixdu ah aad ka fiiriso qaala raximahu llahu albaxru athaani almadiid المdيd waa فعيiل بmaعنىa mفعuuل waa فaعيiل بmaعنىa مفعuuل اsتicmaalkaasna waa badan yahay sida ka qatiili وamqtuuل qatiil waa بmaعنaa maqtuuل waa yahay almadiid بmaعنaa mamduud waay marka almamduudna waa mid la maday oo la taago la jiiday waay baxrigan waxaa loo yaqaanaa albaحr الmadiid سمي مديدا لامتداد سببين في طرفي كل جزء من السباعية سمي مديدا لامتداد سببين في طرفي كل جزء من السباعية سمي مديدا لامتداد sababayni fi طarafay kuli juzءi min الsubaaciya waqiila sumiya madiida limtidaadi subaaciyihi xowla khumaasiyih waqiila sumiya madiida limtidaadi subaaciyihi xowla khumaasiyihi waqala isticmaalu hada albaxr waqalla isticmaalu hada albaxr lihiqalin fiihi وqل اsتicmaaل hda البحر لثqل فيih waay almadiid waxaa madiid loogu bixiyey limtidaadi sababayni fii طarafay kuli juزءi min الsubaaciya tafaaciisha madiidka uu ka kooban yahay waa khumaasiye iyo subaaciye wa waa faacilaatun faacilun soo maaha faacilunna waa khumaasiya faacilaatunna waa subaaciya waxaa marka loo yiri madiid limtidaadi sababayni laba sabab oo jiidmatay fii طarafay kuli juzءin labada طaraf juz walba juz kastoo tafcilada ma aha tafcilada labadeeda طaraf dhexdeed ayaa waxaa jiitamoo ku jira oo gaaray laba sababood tafciladuna waa min asubaaciya faacilaatun maxaa u horeeya sabab khafiifa u horeeya maxaa u dambeeya sabab khafiifa u dambeeya idan sababkii baa jiitamay awalkuu ka jiitamay ilaa aakhirkiina waa gaar sidaasaa loogu magacaabay madiid waxaa kaloo la yidhi waa loogu magacaabay limtidaadi subaaciyihi xowla khumaasiyi cagsigana way tahay yacni subaacigiisii ayaa wuxuu jiitamay uu ku wareegsamay khumaasigii faacilaatun faacilun faacilaatun mar labaad ay soo noqota soo maaha faacilaatun waxay ka horeysaa faacilun way hor dhacday wayna ka dambaysaa idan xowla alkhumaasiya yaa ku jiitamo oo ku wareegay subaacigii marka subaacigii ayaa wuxuu jiitamayaa uu ku wareegayaa xowla alkhumaasiy waxaa laga hadlaya waa tafaaciishi waay sidaasoo loogu magacaabay madiidna waa la yidhi baxrigan isticmaalkiisu waa yaryahay waqalla isticmaalu hada albaxr lihiqalin fiihi isticmaalkiisu wuxuu u yaraaday culays ku jira aaweed buxuurtu waa kala fududahay isticmaalkoodana waa kala badan yahay waxaan soo marnay baxru aطawiil isticmaalkiisu inuu aada u badan yahay aadna loo jecel yahay laakiin madiidka isticmaalkiisu waa yaryahay waayah wuxuu yidhi waajzaauhu ay waajzaau lbaxri اlmadiid faacilaatun faacilun arbaca maraatin faacilaatun faacilun ayaa afar jeer la leeyahay afar jeer waxaa lagu leeyahay soo ma ahan waa fi lmisraac waa halkii qayb wa huwa majzuu'un waa majzuu' buu yidhi wujuuban jaz'i baa galaya waana wujuuban buu yidhi jazigu inuu galo aljazu wuxuu ahaa xadfu alcaruudati waadarbi in labadaba la xadfo ayagoo afar noo ah qaybta hore almisraacu alawalna afar ay tahay almisraacu athaanina ay afar tahay ayaa jazi galay jazigu waxaa go-aya darbigii iyo caruudadii labadaba laba tafciilaa go-day soo maha midii caruudada ahaydna way go-day midii darbiga ahaydna way go-day waxba ka hari maayaan tafciiladaasa wada go-aysa darbiga iyo midda caruudada misraaca koowaad meequu noqday markaas yaa saddexaa soo hartay misraaca labaadna saddex idan markaas talaadada sidaasoo ku noqday markaa hadda fiiriso warqadda saddexaa ku qoran soo maaha faacilaatun faacilun faacilaatun saddexdaas waa maxaa yeele waxaa la jaray caruudadiina waa la jaray darbigiina waa la jaray qaybta horena waa saddex qaybta dambena waa saddex oo haddii madiidka ajzaadiisa ama tafciiladiisu ay saddex ku soo aruuraysa muxuu afar marka hore noogu sheegay ilaa afar maba la isticmaalo soo ma wuxuu noogu sheegay in jazi galow rabaa inuu noo caddeeyo asal ma ahayn saddexda asal maxaa ahaa afaray ahayd kadib waxaa gale wixii jazi la dhihi jireen ananaqiinayon soo marnay caruudadii iyo darbigii baa la xadfayoo naqsi baa galay inuu naqsi galow rabaa inuu kuu caddeeyo markuu ku leeyahay waa arbaca maraat waa asalkii laakiin asalkaasi hadda lama isticmaalo hadda saddex jeeraa la isticmaala waa alaaa maraat wujuuban waayo wuri jazigaas jazi inuu galo waa mid waajiba waa waajib haddii la yidhi macnaheedu waa maxay marna sooma noqon karto mar walba waa xadfanaanaysaa wa acaariduhu halaaatun wa adrubuhu sittatun wa acaariduhu caruudadeedu ama caruudyadeedu halaaatun waa saddex wa adrubuhu darbiyadeeduna sittatun waa lix madiidku wuxuu leeyahay saddex caruudo iyo lix darbi ayuu leeyahay markii la soo aruuriyo waa ka badan yahay soo maahan طawiilkii waa ka badan yahay caruudadeedu waa saddex darbigeeduna waa lix waxaa la rabaa marka inaad u fiirsataan markii caruudo la sheegaba dhowr darbiyaa raacaya caruudadaas iyo darbigeedu waa inaad meel ku xirto midda labaadaa loo gudbayaa ayada iyo wixii raaca waa inaad meel ku xirto oo darbiya wahaakada maxaa yeelay saddexdan caruudo mid walboo ka mida darbiyay leedahay halkii caruudo markuu sheega ama caruudada koowaad inta darbiyay leedahay ayada waxaa la rabaa inaad isku qaanad ka dhigto ood gooni aad meel ugu xirto wuxuu yidhi aluulaa aluulaa markuu yidhaahdo caruudada ula jeedaa alwal hadduu yidhaahdana yaa darbiga ula jeedaa athaaniya markuu yidhahdo waa caruuda athaaniya hadduu yidhahdana waa darbi mudakar iyo mu'anath inay ku kala soocan yihiin waa soo marna wuxuu yidhi aluulaa midda hore waa caruudada hore saxiixatun wey waa caruuda saxiixa horaan usoo marnay wa darbuhaa darbigeeduna miluhaa waa ayadoo kale wa darbuhaa caruudadan darbigeedu miluhaa waa ayadoo kale macnaa waa darbi saxiixa wa wax galoo naqsi ama cilooyina ma jiraan wa beytuhu beytkiisu waxa weeye yaa labakrin anshiruu lii kulayban yaa labakrin ayna ayna alfiraaru waxaa beytkan loo nisbeeyaa inuu yidhi azeyr saalim nin la dhihi jiray zeyr saalim inuu beytkani leeyahay zeer saalim wuxuu la dhashay ninkan kuleyb ehe la dilay kuleyb bnu rabiica kuleyb iyo walaalkii zeer saalim waa min bani taklib qabiilka la yidhaha banu taklib ayay ka soo jeedaan qolada hadda uu gabayga ku tirinayu leeyahay yaa la bakrin uu leeyahana waa banu bakrin waa laba qolo waa laba qabiil oo ilmo adeera ah kalama foga laakiin laba qabiilay kale yihiin waxaa dhex maray dagaal aada iyo aada u ba-an oo aada iyo aada u daro afartan sano ay dagaalamayeen labadan qabiil waxaana sabab u ahaa kulayb dilkiisa kulayb nin wuxuu ahaa sayidu qowmihi ah bal wuxuu sheegan jiray inuu boqor yahay qowmkiisa dhexdii waxaana sabab u ahaa dagaalkaasi naagaa sabab u ahayd basuuso la yidhaah naag basuuso la yidhaahdo ayaa sabab u ahayd dagaalka labadaa qabiil dhex marta walidaalika carabtu waxay dhahaan qofkaani ab-asu min basuusa basuusa waa ka baas badan yaho waa ka liitaa xagga ba'siga iyo dhibaatada macnaha waxay ka wadaan waa qof shar wada wa ilan miftaaxay waxay u ahayd dagaal lagu hoobtay ayay miftaax u ahayd basuusadaani waxay habaryar u ahayd nin la dhihi jiray jasaas waa ninkii kuleyb dilay ee min bani bakrin ka mid a habaryartii bay ahayd ayadoo marka soo ziyaaratay gurigii reerkii jasaas oo hooyadii iyo xaafadooda soo ziyaaratay ayaa neef geelay wadatay ama hal ay lahayd waxay gashay beer ou lahaa kuleyb oo intuu u ogol yahay mooye in kale xoolahooda aysan geli karin oo mamnuuc ay ka tahay illan kuleyb ninka carriga haysta u ahaa hashaan buu ku arkay meeshii hashii buu baqno gooyey way qaylisay marka tol beelaya bay tiri basuuso waa qayla dhaamis jasaas maalinkaas wuxuu go-aansaday awalna waxbuu tabanayay uu kuleyb ka tabanayay wuxuu go-aansaday inuu kuleyb qadiro yacni inuu dilo qadran kuma dhicin si bareera inuu u dilo nin libaax u ahaa kuleybku nin adag u ahaa laakiin inuu gaado asagoo sii socdo marka waranka daba tuuray sidii buu ku dilay kuleybki markuu warankii ku dhacay hore kama dhiman wuxuu ku qoray meel dhiiggiisii dhiiggiisii wuxuu ku qoray asagoo saalimkii la hadlaya zeer saalimkii la dhashay wuxuu leeyahay saalimow wax sulxiya ha qaadanin bu walaalkiisa wuxuu u dardaarmaa dagaal iyo in loo aaro heshiis ha qaadanin bu markii meydkii lasoo qaadayaa la arkay dardaarankii buurta ku qornaa oo ah wax heshiisa inaan la qaadan maalinkaasuu zeer saalim wuxuu bilaabay inuu aruuriyo banu taqlib si loogu soo aaro walaalkii bakar halkaas dagaalka ka bilowday afartan sano u socday afartankaas sano macaarigta iyo dagaaladii layskaga hor yimid sida qaalibka waxaa lagu leynayay banu bakrin gacanta sare waxaa lahaa banu taqlib waa kuleyb iyo qoomkiisa qoladan marka aadaa loo laayay dad kala fogna ma ahayn laakiin waa waxyaabihii jaahiliga ahaa ee diinta islaamku baabiisa waa fi ljaahiliya qabla alislaam waayo beydkan marka wuxuu ka mid yahay hadaladii uu yidhi markaa zeer saalim asagoo la hadlaya qabiilkii walaalkii dilay wuxuu yidhi yaa labakrin reer bakaro anshiruu lii kuleyban kuleyb ii soo saaroo ii soo nooleeya wey adinkaa dilaya kuleyb ha la soo nooleeyo ha la soo celiyo adduunyada u soo celiya yaa la bakrin ayna ayna alfiraaru xaggee loo cararayaa buu maanta carar idiinma yaal waa idin baabi'inaynaa buu ka wadaa hadda shaahidka waxaa weeye beydkani waa baxrulmadiid wuxuuna waana saxiix caruudadiisuna waa saxiixa darbigiisuna waa saxiix faacilaatun faacilun faacilaatun oo saddex yacni saddex jeer way soo maa faacilaatun faacilun faacilaatun sidaasuu noqonaya yaa labakrin faacilaatun anshiruu faacilun lii kulayban faacilaatun yaa labakrin faacilaatun ayna ay faacilun ayna ay way yacni ayda waxaa ku joogsanaya ya-da reeban ayna ay waa faacilun nalfiraaru faacilaatun soo saxiix maaha marka caruudadina waa saxiixa darbiguna waa saxiix athaaniyatu midda labaad alcaruuda aluulaa waxaa waaye saxiixa darbigeedu waa hal xabo waa saxiix caruudadu waa saxiixa darbigeedu waa hal xabo halka xabona saxiix ayada iswaafaqsanyihin waa qeybta koowaad oon ka baxnay aلثaaniyatu ay alcaruudaة الثaaniya caruudada labaad maxduufaة mid maxduufa ah wey almaxduufa muxuu ahaa sababka khafiifka in la xadfo soo maaha oo tafciilada aakhirkeeda sababka khafiifka laga xadfo caruudadani waa maxduufa wa adrubuhaa darbiyadeeduna ثalaaثaة waa saddex caruudadu maxduufo way kow meeqa darbiyay leedahay alcaruuda almaxduufa saddex darbi bay leedahay alawalu darbiga hore maqsuurun waa mid maqsuura buu yidhi darbiga hore waa maqsuur maqsuurku wuxuu ahaa saakinu sababi lkhafiif in la xadfo kan mutaxariga ahna la reebo markaad tidhaahda marka waxaan rabnaa faacilaatuna u dambaynaysa dabcan faacilaatun faacilun faacilaatun awa caruudada faacilaatun weeye soo maaha faacilaatun markii caruudada aan maxduufo ka dhigno waxaan leenahay faacilaa bay noqonaysaa faacilaa mustacmal miya yaa waxaan ku bedelaynaa faacilun waxay noqonaysaa marka faacilaatun faacilun faacilun soo ma jeed caruudadii faacilun bay wasnigeedu noqotay maxaa yeelay maxaa galay xadfi baa galay xadfi baa galay waa yahay darbigii caruudadii noocaas ahayd ee faacilun ku imaanaysay miisaankeeda darbigeedu waa maqsuur darbigeedu waa maqsuur darbiga maxaa u dambaynaya yaa waxaa u dambaynaya sabab khafi yacni darbigeeda hadda waxaa la yidhi waa maqsuur maqsuurka waxaa la yidhi waa sabab khafiifa oo reeban baa la xadfayaa waxay noqonaysaa marka faacilaatun waxay noqonaysaa faacil ayay noqonaysaa waa haddii tunta la xadfo faacil markii la yidhaha faacilaa ay ku timaado waxaa la xadfayaa aliftii waxay noqonaysaa faacil maqsuurka sidaasu ku imaanaya faacilaat ay noqonaysaa saasay noqonaya faacilaatun waxay noqonaya faacilaat saas waa sawaab sax waa darbigu wuxuu noqonaa faacilaat waxaad leedahay marka faacilaat markay ay noqoto waa sii rogaysaa faacilaan baa u beddelaysaa waa yahay laa yaquranna mra'an cayshuhu kullu cayshin saa'irun lizawaal buu yidhi laa yaquranna yuusan kadinin cayshuhu noloshiisa yaysan kadinin iyo risqiga uu helayo yousan kadinin imra'an qof kullu cayshin nolol walba saa'irun waa mid u dhammaanaysa lizawaali baaba nolol walba iyo raaxo walba iyo risqi walbaad hesho waa mid dhammaanaya marka cayshka aada helayso iyo nolosha aada helayso ha ku kadsoomin buu leeyahay laa yaquranna laa yaquranna mra'an cayshuhu markaan tafaaciishii saarno waxaan leenahay laa yaquran faacilaatun nuunkan shidan waan kala reebaynaa midka hore saakin waaye faacilaatunta ayay ku waysantay raacaysaa nuunka dambena waan reebanaynaa laa yaquran faacilaatun wey namra'an faacilun cayshuhu faacilaa saasuu noqonayaa faacilaatun meeshuu ka noqon lahaa waxaa la xadfay soo ma aha sababka khafiifka ahaa faacilaa ayuu noqday faacilaa mustacmal miya aan bedelno faacilun idan wuxuu noo noqday qaybtan faacilaatun faacilun faacilun saasuu noqonaya laa yaquranna mra'an cayshuhu faacilaatun faacilun faacilun waa caruuda maxduufa كل عيش فاعلات صائر فاعل للزوال فاعلات للزوال فاعلات فاعلات أيضا أه أيان وحن حذفني سبك خفيف كها كيسي لبعض كي انكوادن أي حركة سنانا محان سارني سكونا سارني وحنو نقطة مركة فاعلات للزوال فاعلات فاعلات ما الاستعمالها وبدلنا فاعل أي نقط للزوال فاعل أو نونت أي ريبان تاور فاعها فاعلان للزوال فاعلان ساسيكو إيمانيسا وبسكون النون لكن أقول مرول با فاعلات فاعلان ساسي إسلامي دي للزوال فاعلان أي الله مركا beydka dhan marka haddaan tafaaciishii saarno maxaan leenahay laa yaquran faacilaatun namra'an faacilun cayshuhu faacilun kullu cayshin faacilun kullu cayshin faacilaatun saa'irun faacilun lizawaal faacilaan ayaan leenahay caruudadu waa maqbuuda darbiguna waa maqsuur caruudadu waacaruudadu waa maxduufa darbiguna waa maqsuur waa qeybtii koowaad yacni waa qeybtii maxduufadii tii labaad waa laakiin waxaan ku jirnaa ogow caruudadii maxduufada ahaydaan weli ku dhex jirnaa darbigeedaa saddex ahaa saddexdii kii koowaad maqsuur waa waa ka hadda qaadan athaani muxuu ka mid yahay thaanigan waa min adarbi mihluhaa ay milu alcaruuda caruudaduu la mid yahay asna waa maxduuf wey macnaheedu wa beytuhu beytkiisu waxa waay iclamuu annii lakum xaafidun shaahidan maa kuntu aw gaa'iba iclamuu ogaada annii lakum xaafidun inaan ahay anigu mid idin ilaalinaya waa idin ilaalinayahe ogaada shaahidan maa kuntu haddii aan ahay mid maqan mid xaadira ow qaa'iban ama aan maqana haddaan joogay haddaan maqanahaba adinkaan idin ilaalinayaahe ogaada buy iclamuu iclamuu an annii laba nuun waay nuunta hore waa saakina qeybta horea raacinaysaa iclamuu an faacilaatun nii lakum faacilun xaafidun faacilun maxduufo way somaa caruudadan شاaهدا شاaهدا mا فاaعلaaت كنت أو فاaعل غاaئبا فاaعل إلا اsigana waa مxذوuف caruuضa مaحذuuفة وضرب مaحذuuف labadooba مaحذuuفa isla yihiin الثالث midda سدexaad ee darbiga ka mida سدexduba oo middan سدexaad ay u tahay caruudadeedu waa maxduufo soo maaha saasuu saasaan ku soconnaa althaalidu midka saddexaad ama darbiga saddexaad abtar wey alabtar waxaan soo marnay inuu yahay ijtimaacu lxadfi maca alqaci xadfi iyo qaci kulmay wey inay ku kulmaan fii juzin waaxid ama fii tafcilatin waaxida qacigu wuxuu ahaa watadka majmuuca ah saakinkiisa in la xadfo midka ka horeeyana la reebo waiskaanu maa qablahu saasuu ahaa qacigii soo maaha xadfiguna wuxuu ahaa sababka khafiifka ah in la xadfo waa yahay faacilaatun hadda aan fiirina intaanan gudagelin beytka faacilaatun xadfi aan ka dhigno aan xadfino waxay noqotay faacil ayay noqotay faacilaatun waxay noqotay faacilaa dheh waxay noqotay faacilaa tun keliyaan xadafnay aaway watadka majmuuca ah cilaawe saakinkiisana waa xadfaynaa waa qacigiiye markaan xadafno laamkii oo ka horreeyey oo mutaxarig ahaana waa reebaynaa faacil ayay noqotay saasuu ku soo baxayaa faacil ayuu noqonaya waa yahay الثالث أbtr wy وبyته beytkiisu waxa wy إنma الزلفاء yaaquutaة أkرiجaت minkii sdihqاani إنma الزلفاء gabadha sanka gaaban yaaquutaة jawharad wy jawharadaasoo أkrijad laga soo saaray min kiisi dihqaani dihqaanku waa taajir taajir kiiskiisa jawharad laga soo saaro waaye yuu yidhi gabadhaasi sanka gaabanla waa gabarh markaas mucayan uu tilmaamaayo oo asiga jeclaayo waay azalfaa waa qasiiratu lanfi waa mid san gaaban carabtuna waxay yidhaahdaan qaarkood waxay dumarka sifaadkay ka doortaan sangaabnidu ka miday ahayd hadda ammaanuu ka wadaa inay san gaaban tahay caay kama wado yaaquutatun jawharad waayebu ayada dhan miyaa jawharada waxay dhaheen culummadu ayada dhanaa jawharada hadduu yidhaa waa caynaya gabadha muusan ammaanin hadduu yidhaa maalan ayada dhanaa wada gaduudan qof ayada dhan wada gaduudan qurux ma ah laakiin wuxuu ula jeedaa bay yidhahdeen dhammannadeedaa gadgaduudanuu ka wadaa daamankeedaa gaduudanuu ula jeedaa yaaquutatun jawharad waaye buu yidhi jawharadaasoo ukhrijad laga soo bixiyey minkiisi dihqaani taajirkiiskiisa kiiski uu wax ku ridan jiray taajir in laga soo saaraad u malaysaa macnaha wuxuu ka wadaa waa sida taajirkaasi u ilaaliya jawharadda jawharadda waa la dhowraa soo ma waa la dhowraa garaafaa laga ilaaliyaa dhaawacyaa laga ilaaliyaa saasood kalea moodaa buu yidhi shaahidku hadda waxaa weeye beydkani inuu yahay caruudadiisuna inay tahay maxduufa darbigiisana uu yahay abtar darbigiisa waa abtar inama الزlfaaءu yaaquutatun inama inama الzl waa faacilaatun faau yaa faacilun quutatun faacilun maxduufo waay أkrijat min faacilaatun kiisidih faacilun qaanii faacil qaanii faacil waay faacil hadda maxaa galay darbiga darbiga waxaa isla galay xadfi maca alqaطci ayagoo isla socdana magacoodu waa abtar taasaa gale idan haddii caruudadu ay tahay maxduufa darbigu saddexdaasuu leeyahay maqsuur maxduuf oo midlu caruuda ah iyo abtar saddexdaas waa la fahmaan u malaynaya waaya ahaaliatu midda saddexaad oo min alcaruuda ka mid a ilaa caruudadii saddex ay aheedaa la yidhi soo maaha caruudadu midda hore waxay ahayd saxiixa midda labaadna maxay ahayd maxduufa tan saddexaadna hadda waxa waaye maxduufatun makhbuuna xadfi iyo khabni ayaa galay labadaba maalan faacilaatun faacilun faacilaatun markay saxiixada ahayd saasay ahayd soo maaha xadfigii hore aan usoo sheegnaan ayaa galay maxay noqotay yaa faacilaatun markii laga uu galay xadfigii faacilaa ayay noqotay kadib waxaa galay khabni ayaa galay khabnigu haani sababoo la xadfo ahaa soo maahay yaa wuxuu ahaa yani taani sabab in la xadfo oo saakinka ah in la jaro waa yahay faacilaa ayadoo ah ayaan waxaan xadfaynaa haani sabab alkhafiif facilun bay noqonaysaa faacilaa meeshay ka ahayd facilun ayay ku soo aruuraysaa yani saasaa loo rogayaa waa yahay beydkan yani maxduufatun makhbuuna waayo buu yidhi walahaa darbaani laba darbina way leedahay tusaale noogu imaan doontaa laba darbi bay leedahay alawal midluhaa midka hore waa la mid waa maxduuf makhbuun وبيته وحوى للفتى عقل يعيش به حيث تهدي ساقه قدمه للفتى عقل yaciishu bihi qofku wuxuu leeyahay ninka dhallinyarada wuxuu leeyahay caqli oo yaciishu bihi uu ku noolaado xaysu meeshii tahdii qadamuhu gomadiisa ama cagtiisa ay ku hanuunisay ku toosido saaqahu shanshadiisa ayuu aadayaa oo udhawa u soconayaa w beydkan ammaan lagama wadee waa cay w ninka markuu dhallinyaro yahay ma caqli badnou ka wadaa lugahaa xukuma meeshii la raba inuu caqliga xukumo lugahaa xukumaya luguhu meeshay u dhaqaaqaan ayuu asagana iskaga dhaqaaqaya cagahaasaa wadaa in wuxuu yidhi lilfataa caqlun lilfataa caql lilfataa caq waa ku istaagaysaa faacilaatun lun yacii faacilun shubihi facilun fiiri shubihi waa facilun facilun muxuu u noqday waa maxduufa makhbuuna caruudadii way soo maaha waa maxduufa makhbuuna facilun bay noqonaysaa idan wuxuu noqonayaa faacilaatun faacilun facilun saasuu ku imaanayaa xayثu tahdii faacilaatun saaqahu faacilun qadamuhu qadamuh ayaa leedahay qadamuh waa facilun qadamu facilun caruudadii iyo darbigii maxay noqdeen isku miday noqdeen caruudadii waa maxduufa makhbuuna darbiguna waa maxduuf makhbuun labada mid walboo ka mida facilunbu ayuu noqday athaani oo min adarbi ka mid a abtar wey abtar waa ka hadda soo marayna soo maaha waa xadfi ijtimaacu lxadfi maca alqaطci oo labadii oo kulmay wey wa beytuhu beytkiisu waxa waay ruba naarin bitu armuquhaa تقدم الهندية والغارة رب نار نار بدنا بوي oo bitu aan hoyday armuquhaa anoo fiirinayo ay anduru ilayha anoo fiirinayo aan seexday naartaasoo taqdimu burburinaysa alhindiya cuudulhindiga ciid cuudulhindiga cuudka la yidhaahdo burburinaysa oo jajabinaysa waalgaaraa algaaraa asigana waa nabtun lahu raa'ixatun dayiba waa nabti nabtiga waxaa la yidhahdaa waa yacni geed soo dhasha oo raa'ixo wanaagsan leh waxaa kaloo lagu fasiray alhindiy waxaa la yidhi waa asayf alhindi seefta loo nisbeeyo ila alhind oo hindi lagu farsameeyo walghaaraana waxaa loola jeedaa bay yidhaahdeen waa geed laga sameeyo waranka geedaha warmaha laga sameeyo mid ka mid ah ayaa la yidhaahdaa ghaara marka waxay noqonaysaa waxa weeye naar taqdimu jajabinaysa alhindiya seefta hindiga la yidhaahdo walghaara iyo warmaha labadaba way jajabinaysaa ruba naarin bitu armuquhaa ruba naarin faacilaatun bitu ar faacilun muquhaa facilun caruudadii meesheeday joogta ha iloobin waa maxduufa makhbuuna taqdimu lhin faacilaatun diyawal faacilun غارا فعل غارا وفعل إلا محار كدعي بطري أيا كدعي بطري قلنا أبتر ويا معناها وحذفي مع القطع حذفي إيا قطع بالاسكو دارا فعل بيصوب حيسا مركز مركي حذفي الله سمايو محين نقطين فاعلا بين نقطة فاعلات قطع كسمين حذف كسمين xadfigu soo ma ahayn in sababka khafiifkaa la xadfo faacilaatun faacilaa ayay noqotay qaطciguna muxuu ahaa yaa in watadkii majmuuca ahaa saakinkiisii la xadfo kii mutaxarigaana saakin laga dhigo maxay noqotay faacil ayay noqotay markii qaطci iyo xadfi aan ku samaynay faacil ayay soo baxday faacil mustacmal miya waa la rogay faacil maxay ka kooban taha laba sabab soo maaha oo khafiifa waxaa loo bedelayaa tafcilo laba sabab oo khafiifa ayadana ka kooban waa faclun laba sabab oo khafiifay ka kooban tahay taasaa loo bedelo mustacmala marka waxaa leedahay taqdimu lhin faacilaatun diyawal faacilun haaraa faclun haase ku imaane haaraa waa faclun aa soo ma aha sabab khafiifa raana waa sabab khafiifa idan faclun bay ku miisaantaha intaasi waa almadiid almadiid sheikha raximah llahu tacaala wuxuu noo sheegay inuu leeyahay saddex caruudo iyo lix darbi alcaruudatu اluulaa hal darbi bay leedahay alcaruudatu haaniya saddex darbi bay leedahay alcaruudatu haaliثa laba darbi bay leedahay isku dar meeqay noqotay lix darbi ayay noqotay alcaruudatu اluulaa waxaa la yidhi waa saxiixa hal darbi bay leedaho waa saxiix qaybtaas waa qaybta koowaad halkaas isla dhig alcaruudatu haaniya waa maxduufa meeqa darbiyay lahayd saddex darbi maqsuur maxduuf iyo abtar maxduuf markaan leenaho meeshu midluhaa lahaa saddex saddex darbi way soo maaha caruudada maxduufada ah saddex darbi bay leedahay ogaada hadda saas in loo kala xifdiya la rabaa ilaa hadhowti haddaad rabto inaad gabay tiriso caruudada isticmaalayso iyo inta darbiya yeelo karto waa inaad ku xisaabtanto abyaadaadana miisaankaas uu raacaa lagaa rabaa caruudo iyo darbi aan islahayn haddaad madaxa isku geliso qalad waa soo maa beydkaaga waajibaya abyaadaadu abyaad jabanay noqonaysaa caruudada aada isticmaalaysa hadday saxiixa noqoto darbigeeda saxiix ka dhig halkaasay leedahay caruuda saxiixa darbigeeda maqbuun ma ka dhigi kartaa iyo maxduuf ama abtar iyo waxyaabahaasi kama dhigi kartid hadday caruudada saxiix tahay darbiga raaci halkaas wejiyay leedahay hadday caruudadu maxduufo tahay darbiga maxaad siinaysaa saddex maxduufa yacni maqsuur maxduuf iyo abtar saddexdaasaad siin kartaa waana abyaadda hadda tusaalooyinka nagu soo martay haddii caruudadu ay tahay maxduufa makhbuuna xaaladda saddexaad waay caruudadu waxay noqonaysaa maxduufa makhbuuna labadaa iskugu darsoonta labada cilaba waan soo marna hadda ka hor soo maaha maxduufa makhbuuna ayay noqonaysaa hadday noqoto marka maxduufa maqbuuna labadaan cilo min azixaaf miyay ka mid ahaayeen mase waa min alcilal waa min alcilal khamnigu muxuu ka mid ahaa min azixaaf xadfiguna min alcilal cilalgu laba qaybood u ahaa waa min cilali annaqsi ayay ka mid ahayd waaya haddii caruudadu marka noqoto maxduufa makhbuuna darbigeedu laba waa miluhaa inuu noqdo darbiga waxaa kuu bannaan inaad maxduuf makhbuun ka dhigto tan labaadoo kuu bannaan waxa weeye darbiga inaad ka dhigto abtar khulaasadeedu marka waxaa waeye caruudadu inay saddex tahay midda ugu horeysa hal xaba ay qaadanayso darbigu waa lix darbiga waa la kala qaadana waa wixii la kala qaadanayay waxa wax kala qaadanaya caruudadii waay caruudada koowaad hal darbi bay leedahay midda labaad saddex darbi bay leedahay midda saddexaadna laba darbi bay leedahay intaasi waxaa noogu dhammaaday almadiid admale axsanta su-aal muhiimo meesha ku jirta waay cabdimaalig wuxuu yidhi caruudadii iyo darbiga waa la xadfaa la yidhi oo waa majzuu mamduud madiidka soo maaha jaz'igiisu weliba waa waajiba waxaa la yidhi la sheegi maayo haddii caruudo iyo darbi la xadfay maxay tahay caruudada iyo darbiga laga sheekaynaya wuu yidhi baabkan mar walba caruudadii haddii la xadfay tii hore iyo darbigii hore midka kusoo xigaa caruudo iyo darbi noqonayo kan kusoo xiga midka lexadda maalan faacilaatun faacilun faacilaatun faacilun saasay ahayd asalkii oo afaray ahayd soo maaha faacilunti dambaan xadafnay caruudadii yaa noo noqday faacilaatun baa noo noqotay darbiguna waa sidoo kale midkii la xadfay kan ku soo xigay ayaa maqaamkiisa iyo booskiisa istaagaya wallahu aclam sala allahu calaa nabiyina moxamed wala ali saxbi